barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah tobanka bisha maarso sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti noogu yahay hal abuur dhallinyaro ah oo gabayada uu tiriyo bulshada ugu baraarujiya uga baraarujiya qabyaaladda kuna dhiirogeliya wadaniyadda
qabyaaladdu waa shay qurunahon lagu qabeegayne qayr iyo wanaag lagama helo ama qanaacaade waa cudur mar qura qabsaday uunkan wada qoolan oo digtoorkii ka qali lahaa degay quluubtiisa oy bulshadii qabyaalayaysantay qaar yar mooyaane
heesta aan idinku talagalnayna waa
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan hase ahaatee intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warka caalamka
wararka naga soo gaaraya dalka etoobiya ayaa sheegaya inay burburtay diyaaradda ay leedahay shirkadda ethiopian airlines taas oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay boqol sagaal iyo afartan iyo shaqaalihii diyaaradda oo ahaa sideed ruux diyaaradan ayaa saaka ka baxday magaalada adis ababa ee caasimadda ethoobiya waxaana ay kusii jeeday magaalada nairobi ee caasimadda kenya war ka soo baxay shirkadda ethiopian airlines ayaa lagu xaqiijiyey inay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa oo tiradooda ahayd boqol todobaiyo konton qof diyaaradda oo ay nooceedu ahayd point toddoba saddex toddoba ayaa ku dhacday meel u dhow magaalada bishoftu ee dalka ethoobiya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa war uu soo dhigay bartiisa twitterka uga tacsiyeeyey qoysaska iyo ehelada dadka ku dhintay diyaaradda wixii faahfaahin ah oo kusoo kordhay dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda
saraakiisha mayamaar ayaa sheegay in weerar ay geysteen kooxda isbedel doonka ah ee gobolka rokhiin ay ku dileen sagaal askari oo boolisa weerarka dhacay sabtidii shalay ayaa ka dhacay tuulada la yidhaahdo yotayoke oo qiyaastii konton kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda gobolka rakhiin ee layidhaahdo sitwe sarkaal boolis ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka faransiiska e f b in marka laga reebo sagaal boolis ah oo la dilay mid kalena la dhaawacay mid kalena la laayahay gobolka rakhiin ayaa ku jiray rabshado in ka badan toddoba boqol oo kun oo qoomiyadda rohinjaha ah ay kuwaasoo badankood ay yihiin muslimiin ayaa ka qaxay waqooyiga gobolka rakhiin iyaga oo u tallaabay dalka ay dariska yihiin ee bangaladesh si ay uga badbaadaan ololo ballaaran oo ay wado oo wado milatariga dalkaasi
warkii caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna kala socotaan dhegaystayaal v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa meel walboo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa wiil dhallinyaro ah oo ku jira heerka waxbarashada haddana aad u quriya gabayada si weynna kaga hadla arrimaha wadaniyadda waa hibo hal abuur oo isku arkay wuxuuna hadda xoogga saaraa sidii bulshada uga waacigelin lahaa arrimo ay ka mid tahay joojinta qabyaaladda iyo dhisidda dalkooda waa abwaan faarax cabdalla waxaa loo yaqaan abwaan gees arro abwaane aad baad u mahadsan tahay bal marka hore taariikhdaada wax yar noo sharax
aada iyo aad horta marka hore fiyow eeda iyo dhammaan waan salaamayaa magacaygo saddexan waa faarax axmed cabdalla abwaangees ciro ayaan ku magac dheerahay taariikh nololeedkaygu waa mid aada iyo aad isaga kooban aniga waxaan ku dhashay tuulo la yidhaahdo gidhays oo u dhow deegaanka amase aan idhaahda degmada cadaado halkaas aan ku soo qaatay dugsiga hoose dhexe sare dugsiga hoose dhexe aan ku soo qaatay gidhays sidoo kale dugsiga sare waxaan uga soo baxay ee degmada cadaado hibada iyo hal abuurka amase wax curinta waxaan isku arkay muddo adiga lix sano ama toddoba sano ka hor laba kun toban iyo labadii laakiinse mar aan xoob masrax soo koro waxaa iigu horreeday laba kun toban iyo afartii
waan gartay markii ugu horreysay aad isku arkaysay talow say kugu timid
horta markii hore waxaan iska jeclaa dadka gabaya tiriyo waxaan ahaa dadka aad iyo aad u suugaanta jecel markii dambena waxaabaan arkaba anoo tirinayo oo haddaan arkaba gabay tirinayaba waad iska aragtayba haa haa adoo akrinayaad aragta haa waan gartay talow waxaa la yidhaahdaa qofku intuusan eh, hibada halabuur ku soo biirin sabab baa jirta qof farxad baa ku keenta qof cara baa ku keenta qof ciltow iyo maaragtay sababo badan baa loo soo galaa marka markaad isku arkaysay sababtii inaad isku aragtay sababtuu ahayd talow maxay ahayd sababo horta waa iska farabadayin horta marka hore ee, waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa suugaanta waxaa keena waxay u kala baxdaa waxaa keena afar qodob mid waxaa la yidhaahdaa hidakeen midna wa- midna waxaa la yidhahdaa hibashakeen midna waxaa la yidhahdaa hidakeen iyo hilowkeen afartaasay u kala baxaan mid waa hidakeenoo qofka ama qof awow baad ka dhaqashaa Haa, awoowe iyo awowga maaragtay iyo waxa adiga dadka ehelka midna waxaa la yidhaha hibakeenoo qofka asagoo aan ciddiisa ama ehelkiisaba aysan waxgabyinu keligiis haddii ilaahi ku wareeyo wuxuu noqonayaa badmaax Mhm.
midda kale waxaa la yidhaahdaa waxaa keena hilow waxaan la yidhaahdo jacaylka qofka hadduu jacayl daran ku dhaco moogta wadnaha dego Mhm.
marka dambe wuu gabyayaa Ay.
marna waxaa la yidhaha midda afraadna oo ah hibasho qofku markuu cato uu yaciili oo uu iscilkaambiyo waataan sheegnay haa markaasna Ay.
wuu bilaabaya markaana waxaan isle horta afartooda labay u dhowdaho midda oo hibada ah iyo midda hidda ah oo waayo awowgey baa gebi jiray oo dhanka gabayada ku fiicna marka halkaa baad ka keentay haa halkaa baan ka keena siday u badan tahay Eh, waxaan islahaa adagu jacayl baa haleelayo meelaha buufeeraha ka ka fadhiis waan gartay Eh, laba kun labayo tobankii eh, muddaa laga joogaa hal abuurkaagana halkaabuu ka soo bilowda xoogiisa talow hal abuurkii kuugu horreeyey ee aad ama adigu isla hadashay ama aad bulsho la hadashay muxuu ahaa
wax way fara badan yihiin waxay u kala baxaan gabay iyo geeraar inkastoo hadda aanan gabayga igu horreeya hadda uusan meel igu qorayn aanan xasuusan adiga gabayada aan tiriyaa waa kuwo aad iyo aad xoo iska iska meel dhexaada marka adiga mar aan qoro waagi hore waa iska lumi jireen waxaa layidhi mogtahay qoraalku wuxuu kaa diiwaan geliya wax inay lumaan gabayo badanoo waxaa jira intaan curiyey aanan qorin oo iska lumay qaar aan maraan wax diiwaan geliyey waxaa igu horreeyay laba kun toban iyo afartii marka hadda dhow baa waxaa jirtay ee, gabay aan hadda dhow soo saaro gabay qabyaaladda ka hadlaya iyo inaan haddii ilaah ku run yahay bulshada soomaaliyeed ay qabyaaladda iska diiday maadaama qabyaaladdu ay aad aad iyo aad cudur u tahay meelo badan taabanayso marka eh, abwaan gees arro inkastoo qabyaaladdu saameyn leedahay oon ogahay dhibaatada iyo mushkiladda bilowgiina sheekadayda aan kuu sheegay inaad xoogga saarto maxay ahayd tii kuugu horreysa qabyaaladda waxay ahayd horta waxyaabo badanoo waxaan tusay qabyaaladda iyo sida loogu dhaqmo oo waxaan soo qaadanayaa qodobo dherdheer marka gabaygu waa dheerya hadba intii waqtigu noo saamaxo ayaan insha allah qabyaaladdu waa shay qurunahon lagu qaboobayne qayr iyo wanaag lagama helo ama qanaacaade waa cudur mar qura qabsaday uun kan wada qoolan oo digtoorkii ka qali lahaa degay quluubtiisa oy bulshadii qabyaaladaysantay qaar yar mooyaane qof walibaa qoys iyo hadduu qadyo difaacayo qarabiyo intii ehelkiisaana uu kali u quudaayo oo uusan qadarinin agoon taag yaroo qadadii aan haysan qabiilkii aan la sheeganna uu qodayo haadaanta qabiilkii aan la sheeganna uu qodayo haadaanta oo qudhayso inuu jaro rabo oo qabuurta u geeyo amase uu qowsaar u ahaado daba qalluudaaya qubxi naguma yare intaan belada qooshayno dowlad quwad weyn lahoo qumano aan liicin qosol qosol inaan u hananaa weylo qaab kale runta inaan laga qawaafaa kolley waa qalbi la-aane shacabku ismeeyan qoomeen waanan qirayahay ruuxse qowl weydiinayaan jirin ama la soo qaada ruuxse qowl weydiinayaan jirin ama la soo qaada innagoo iskhilaafsan gebi oo qaxaab ku laalaadna oo aan iska qaadanayn war iyo tale inoo qaasa oo aan kala ququbannahay gebi la isna qiimaynin oo aan kala ququbannahay gebi la isna qiimaynin qabyaaladana loo dhiiran yaho qulubta ay jiifto dowlad qugad weyniye inaan qaran astaamayno qarow iyo waxay la tahay geedka qadigaay
qarow iyo waxay la tahay geedka qadigaaga Aa, qarow iyo wax- rajo xumaa muujinaysaa daban Eh, in qabyaalada laga gudbaahina waxay u baahan tahay wakti adag shaqo adag iyo karun sheegid Eh, aad baan kuugu raacsannahay dad badan baan filayaa in qabyaaladu fiicnee la wada qarsanya waan gartay muxuu ahaa hibadii kale kuugu ragtay
waxaan soo qabanaynaa inkastoo dhanka aan wadaniga aan u weecanayno gaarar la yidhahdo dawgaas ma fiicno marka gaararkaasi Marka, waa muxuu ku saabsan yahay dawgaas ma fiicno waa xilligaa ma fiicno daba maya dawgaa ma fiicno waa gabay oo saas iyo saas ma yeelnaa camalaas oo wadani ah waaye marka waxyaaba badanuu ka hadlayaa badahuu ka hadlayaa qabyaaladuu ka hadlayaa qaadkuu ka hadlayaa adugu waa mushakal waa geerar isku dhex jira marka gabaygaasna haddaan geerarkaasna aan idhaahday haddaan wax kaaga soo qabta waxaa ka mid ahaa dadkeenna dalkoodii nacay oo u darban tahriibkoo mawdkii dili lahaa iyagu doonanayo iskala degaysa doonta waxay sii dafdafeeyaanba daalin magafaa intay duleedkiisa gaaraan intay dabar ku boobaan dib kuu yidhaahdaan bilyan doolar baan doonaynaa deg deg u soo tuur amanse waa daldalaynaa darxumada lama eegan karo wadna dilaacba weeye inaan daytayno bulshadoo dalka joognaa ma fiicno qabyaaladda in lagu dadaalo lagu durduriyaa ma fiicno damiir xumase weeyo darajo iyo qayr iyo duxna lagama helayo dugsi laguma gaaro waa kala didkeenne dubaaqeenna inaan ka saarno daminaa ma fiicno daruur soo hilaacadoo dininig iyo onkod iyo ka daryaamay xiinkoo daadkii biyaha dhigay xooluhu durduurteen dabcigaa waxa ka dhigan doolarkeenna weeye inaan u diidno kenyan dafirna qaadkoon daysanaa ma fiicno badaheenna dahabkaayo iska daldashaan shisheeyuhu kolna wasaqaha ku daadshaan oo dinaahyo mooye ruuxu diidayaaba u jirin oo dare- oo dinaahyo mooye ruuxu diidayaaba u jirin oo dacaamkay lahayd iyo laqay dolfinkeedii diiratada inaan rabaxno dagaalka aan ka qaadno oon durduuranaa ma fiicno ilaa badday waxaba annaga askale inkastoo hadda ay- anagaa iskale Haa.
inkastoo eh, ay hadda kenya nagu haysato ay Waa gala dandaansi aamadinay soo muujinaysa eh, eh.
gaararkaasna intaa ayaa ka mid aheed waa Angartay. waxaan isweydiinay maanta oo dhan talow goormow geeraar jacayl iyo wakhtigiisii hanaqaadka Eh, waxaa la yidhaahdaa dadka hibada halabuurka leh iyagu dee jacaylkooda koowaad iyo labaadba waxay ku sheegaan ku gudbiyaan hibada ilaahay siiyey marka xilligii xodxodashada ku jirtaa wakhti fiican baad ku jirtaa talow ma tirisayo mau marisa hawada horta sidaan horey kuga sheegaba jacaylka iskuma fiicninba jacaylkaba waa wax yaroo aan badnayn aan inta badan ka soo qaato marka weliba gaararo xooga dharoor way jiraan marka maba jiro haddii ilaahay ku ranya inta badan umaba badni laakiin waxaa jiray ber- beriga xodxodashaa tiriya mogta hay ayaan meeshaan ahaa beriga dhexe baan gabar baan shukansan jiri hay gabar macnaha waa la shukansan jiro gabar waxay ahayd xoogaa ragga oo ku adkeeda waa fahmaydaa hay gabar waxay ahayd adli karmeeda haa miyigana miyigana waa taqaano meesha miyi bay ahayd oo- oo meesha hotel baa laisku ballansanaya meesha ilaa waa magaalo meesha waa miyi marka xagga oo saqbarkii waa loo soo gudaya gabadha loo imaanaya oo la kicinaya oo shukansiga miyiga waa fahamsantahay hay gabadhii baan u imid oo way hadli diida gabadhii oo hadal buu ka keeni waayay marka xilli dambaa loo tagaa habiina waxaa la yidhahdaa hebloy waan joogaa haa m- waa loo tagaa marka waa la kiciyaa waa nabaddaa laga qaadaa gogoshay kugu soo dhaweyne amase darin baa la qaadanaya ama wixii yaalla marka oo lagu seexanayo geed bannaanka ay kugu soo sheekaynaysaa kadib ay soo celinaysaa dhaqankaasa laga yaqaanaa miyiga waan garta marka waa saas waxaa dhacday gabadha inay gala- inay ila hadli diiday xilli dheer baan uga imid adiga awgaaye afar kilomitir baan uga soo tegay aqaladeennii anoo ku ag jooga inaad aamustaa kuuma aadane eh afa nin u joogtee weli oorimaad noqone ma afkaa ku awdan amarku waa yaabe afa nin u joogtee w- afa nin u joogtee weli oorimaad noqone inan reer joogta laguma ogeyn eelkan saatanehe waa muran adiga kugu arkiya aafa gooniye isha hayga dayin adiga ootay hadalkii aaminoy hadal yaan ibliis laabta kaa orin gabadha aamino baa la oran jiray gabadha moogtahay abina la yidhahdaa Haa, waan garta.
abina.
Hay.
Eh, Marka- marka waa tiri ibliis allah kaa badbaadiye haa hadal balsaan hagu daawan haa gabadhii waa taasoo habeenkii si fiican bay si fiican bay ugu sheekayso way hadasho waa horta mararkaa baa jiray marka inta badan gaarada jacaylka suma ficinin ba oo dhanka jacaylka dadka u janjeeraro maahib waa waan gartay amaan faarax aad baad u mahadsan tahay hibo weyn baa ilaahay ku siiya hal abuuro qurux badan ee allah kuu siyaadiyo dhalinyaro badan baa iyana hibadan leh laakiin aan is ogeyn waxaa la yidhaahdaa qofku isma ogeynta badan ilaa iyo saab keento sida taadii oo kale haa.
marka inaad eh, hibo leedahay waxaa la yidhahdaa dee dadka miyiga ka yimaado ratugu marka uu doobabaqsi gaaraahi aad buu isku isku tijaabiyaaho maantao dhan maaragtay doobadii buu raadiyaa sideed ku ogaataan adinku hibadiinna hibada niyow waa markaa qofba siba ugu soo dhacdaayo qof waxaa la sh- dad waxay abwaanada oo kala duwan yihiin abwaanada waxaa ku jira qaar liira golokafuuloo markaaba waxay arkaan horay gabayga ka saaraya iyo qaar diyaariya iyo qaar iyagoo iskaga hurdaaya kusoo dego oo- ayaga hurdaya qalbiga ku tiriyaan waa iskaga soo Ilaahay.
degaya waa ifayb ilahay iska socotaba marka anigu nin xilligaasaan isku arkay ah, oo laba kun toban iyo labadii markaan wax tirtiraayo marka haba gaaraan tirinaya gabayaan tirinaya wal waxan waa xun yahay bulshada hausa bandhigin waa iskala dhuuma waad soo jiro cabsanaysaa haa iskala cabsan jiray marka dambe aan siri kan waa loo soo bandhigi karaa marka dambe cabsida waa iska dhaafay Ay.
marka dhallinyarada hal abuurka waan ogahay boqolkiiba soomaalida waa dad aad iyo aad u taalanti badan oo ilaa boqolkiiba lixdan dad suugaanyahana waa inay waxaan wada darama inaysan ka cabsanayn suugaantooda soo bandhigaan oo ay banaanka iskeenaan si loo arko bulshada ula wadaagaan wax alla waxay hayaan marka waxaad leedahay istijaabiya istijaabiyan la istijaabiyo isa soo bandhigo habiqinina waayo waxa ugu daran oo wixii adoo taqan aad qarsataa waa moogtahay wax ka daran lama arkeen waa waa waa si dhaq ku ruxaysaa Haa.
waan gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan soo afmeerno barnaamijkeenan eh, hibada iyo halabuurka eh, barnaamijka dhallinyarada v o a maxaad nooga tegi lahayd aad iyo aad horta bahda fiow ee dhammaan adiga okaya aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan asxaabteyda meel kasta ay joogaan iyo dhammaan soomaali weyn aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay jawi degan soomaaliya guul aad baa umahadsantaha
cabdulqaadir maxamed cabdulaah ayaa nala socodsiinayey barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa stuudiyaha nagu soo biiray cabdulqaadir maxamed samakaab iyo nuur bukhaari hore stuudiyaha ila joogay labadooda ayaa inoo haya mahadsanid caasha kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaa sabtidii shalay iyo xalayba dhacay ciyaaro ka tirsan horyaalada uga caansan yurub ingiriiska haddii aan ku horeyno kooxda manchester city ayaa kordhisay dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso oo ayna kaga sarreyso kooxda liverpool sabtidii ayay saddex gool iyo gool uga badisay kooxda watford cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo barnaamijka ila wada ayaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo cabdulqaadir eh, manchester city waa badisay inkastoo liverpool ay soo yareyn karto dhibcaha haddana eh, maxaa laga fili karaa inta ka harsan horyaalka eh, ingiriiska xilli ciyaareedka Eh, wa- waa mahadsan tahay eh, nuur Eh, eh, manchester city waxa way kooxda difaacanaysa ee horyaalka ingiriiska marka waxay ku haysay hal dhibic eh, shalay oo ay ciyaareenna way sii dheeraysteen Eh, hadda waxay ku hayaan afar dhibcood Eh, laakiin kooxda liverpool kulan ayaa baaqi u ah haddii ay soo badiso xitaa waxaa laga sii saraynayaa dhibic Eh, horyaalka meel wanaagsan ayuu marayaa Eh, raheem starlin oo manchester city u dheela ayaa saddex ley dhaliyey Eh, waxaa la leeyahay wuxuu ku jiraa qaab ciyaareedkiisa ugu wanaagsanaa marka horyaalka dhanka eh, kala horeynta marka la fiiriyo hogaaminta manchester city ka sokow haddana waxaa jirta in kaalmaha laisku haysto marka lama saadaalin karo eh, goor hore ayay noqonaysaa inaan sii sheegno cidda ku qaadi lahayd laakiin manchester city waxaa ka muuqda diyaargarow Eh, macalinka kooxda liverpool georgian clobna waxaad moodaa inuu sameynayo ee kala bedbedel oo ilaa hadda uu dooran layahay cidda rasmiga ah ee qadkiisa dhexe uga ciyaar lahayd maalin waxaa ciyaaraya henderson maalin keita maalin fabinho maalin miller marka taas waxay keenaysaa marka macalinka naftigiisa inuu u baahan yahay inuu kalsooni yeesho oo uu u doorto qadkiisa dhexe dadka taageera liverpool waxay aad u dhaleeceeyaan eh, henderson oo ayba leeyihiin qaarkood muxuu ku wataa macalinka isagoo heli kara eh, fabinho iyo iyo wijnaaladom iyo keita hadduu isla ciyaarsiiyo marka waan arki marka waxaa doonaa laga rabay in kow iyo toban ciyaaryahan oo uu ku kalsoon yahay oo isla qabsaday inuu keeno sax oo aana shaqo laga rabay inuu qabto bilowga ciyaarta ha laakiin horyaalkii oo sii kala dhammaanaya bedbedelka ciyaartoyda.
ayaa weli waxaa ku adag inuu doorasho sameeyo oo sax ah oo tobanka qof oo rasmiga ahayd oo u ciyaari lahayd marka clob marka wuu- wuxuu la dhibtoonayaa gaar ahaan qadka dhexe ciddu u dooran lahaa Ah, manchester cityna waxaa cabdiqaadirow laleeyahay waxay kaga duwan tahay xitaa ciyaartooyda keydka u fadhiya waa ciyaartooy eh, u dhigma eh, haddii garoonka lasoo geliyo kooxaha waaweyn halka kooxaha kalena ay haystaan ciyaaryahano aanan ku taya ahayn Eh, waxaa fiirisaa waa sax eh, tusaale ahaan markay ciyaarayaan eh, raheem sterling iyo iyo kevan de bruyne waxaa laga yaabaa inay fadhiyaan leroy sane iyo Mahrez.
iyo- iyo mahres marka markuu david silva ciyaarayo waxaa laga yaabaa bernardo silva inuu fadhiyo ama ilkay gondowan u fadhiyo marka ciyaartooy ee, tayo leh oo kuwa fadhiyo iyo kuwa ciyaaraya daafacyadooda markaa fiirisid ee, donilo iyo mandy iyaa iska fadhiyo iyo stone oo kale iyadoo ciyaarayaan laborte iyo iyo otomandi sidoo kale dadka fadhiya waxaa ka mid ah company oo kale marka eh, laakiin liverpool waxay la dhibtootay gomes inay bedelaan booskiisa oo difaaca uga ciyaaro markii uu ka dhaawacmay Waa- iyadoo leveron uu kasii dhaawacnaa eh, club qaladka uu sameeyey oo laleeyahay waxaa ka mid ah natal cline oo daafaca dadabka midig uga ciyaarayay kooxdaas inuu bisha january amaah ku dhiibay iyadoo arnold oo isla booskaas ka ciyaaro uu ka dhaawacan yahay iyo weliba laacibka kale ee een, shakiri oo isna weli dabcan ha marka markaa garan.
fiirisid maxamed saalax iyo sidow maane iyo- iyo farmino oo weerarka uga ciyaaro dad u dhigma uma fadhiyaan keliya wuxuu haystaa shaqiri origi iyo storage marka iyagana waxaa la leeyahay eh, tayada xidigahaas oo kale male inkastoo shaqiri uu yahay nin aada u dadaal badan tottenham ayaa boqadiro shalay laga badiyey ee, waxaana ay khalqi- khatar ugu jirtaa inay lumiso booska saddexaad haddii ay manchester ee, united ka badiso maanta arsenal Ee, iyana ka waran Eh, kulamada maanta dhacaya waxay go-aamin doonaan eh, ciddii booska saddexaad soo geli lahayd tusaale ahaan eh, tottenham haddii ay manchester united soo badiso weli waxay kusii jiri doontaa booska saddexaad sababtoo ah farqiga goolasha ayay ugu sii jiri doontaa Eh, laakiin manchester united ayaa waxay khatar ugu jirtaa inay lumiso eh, booskeedii afraad sababtoo ah arsenal ayay la ciyaaraysaa haddii arsenal ay badiso si toos ayay usoo geli doontaa eh, booska afraad waxaa kaloo jirta kooxda chelsea oo laba kulan oo baaqi ah gacanta ku haysata haddii chelsea labadaas kulan ay soo badiso waxay kasoo kormari doontaa manchester united iyo arsenal oo maanta isku dhegan iyaga sababtoo ah waxay geli doontaa booska afraad inkastoo chelsea xitaa la leeyahay xaaladda ay ku jirto ma fiicno oo marka la eego qolkooda labiska waxaa la leeyahay xoogaa jahwareer ayaa ka jira isku dhex yaacsanaan waa mahadsantaha dhinaca talyaaniga yuventus jimcihii ayay dheeshay afar gool iyo gool ayayna kaga badisay udines ciyaaro kale oo dhacay sabtidii milan waxa ay laba gool iyo gool uga badisay kooxda kievo waxaa mar kale bartilmaameed ahaa weeraryahankeeda cusub biontek oo dhaliyay goolkiisii sideedaad sideed kulan oo uu milan u saftay Eh, cabdiqaadirow eh, inkastoo horyaalkii lagu kala baxay oo yuventus ay sagaal iyo toban dhibcood ka- ka sarreyso kooxdii napoli oo kusoo xigtay haddana waxaa lagu dagaalamayaa booska saddexaad iyo booska afraad eh, oo ay kooxuhu rabaan in ay tartanka yurub ay uga qayb galaan Eh, milan iyo inter kaalinta saddexaad iyo afraad ayay isku dagaalayaan gaar ahaan booska saddexaad bal ka waran Eh, horyaalka talyaaniga inkastoo kooxda juventus ay u muuqato mid meel kusii ridatay dabcan sanadihii u dambeeyey waxaa la dhihi karaa toddobadii sano u dambeysay iyaga ku guuleysanaya marka laakiin dhanka kale markaan ka fiirino kooxihii la tartami jira Liv- eh, eh, juventus ayaa waxay u muuqdaan inay hadda soo kaceen sida ac milan iyo inter milan oo iyagoo hadda ay kusoo jiraan kaalinta sad- saddexaad iyo afraad Eh, inkastoo inter milan oo maanta ciyaari doonto haddii ay soo badiso ay hal dhibic usoo jirsan doonto kaalintaas saddexaad oo ac milan ay ku jirto marka eh, ac milan waxaa la leeyahay eh, natiijooyinkay gaarayso iyo isbedel wanaagsan ayaa ka shanta muuqdo kulan oo lasoo dhaafay waa wada badisay ha sidii sanadkan cusub u bilowday ama qaybta labaad ee xilli ciyaareedka ac milan waxa waye Lagama badin.
lagama badin marka saa daraadeed waxay rabaan inay soo galaan ee, kaalinta saddexaad inay kusii adkaystaan si ay u ciyaaraan tartanka ee koobka horyaalada yurub ee, ac milan waxay ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub inkastoo dhibaato ay lasoo kulmaysay sanadihii u dambeeyey laakiin hadda waxaa moodaa maamulayaasheeda dhinaca ciyaaraha ama waxaa loo yaqaana football directorska in ay- Agaasimayaasha dhinaca agaasimayaasha ciyaaraha.
dhinaca ciyaaraha inay u doorayaan ciyaartooy wanaagsan oo ay rabaan kooxda inay dib usoo weliba dhisaan.
ku- haddii aan kusii daro agaasimayaashaasi ee ee cusub waxaa laga dhigay dad yaqaana kooxda oo horey ugu soo ciyaaray sida leonardo iyo paolo maldini oo labaduba maamulka xaggaas la geliyey marka taas ayaana laleeyahay wax weyn ayay ka bedeshay tababarihiina waa gatuzo oo isna ay isla soo wada ciyaareen nimankaas agaasimayaasha ah sax eh, agaasimaha sidiisaba eh, haddii agaasimo xun la sameeyo wuxuu kooxda u keeni karaa dhibaato haddii aan us- u sharaxno taageerayaasha aga- eh, agaasimaha wuxuu qabto ciyaartooyda kooxda ku haboon dhaqanka kooxdaas ee u ciyaarto ayuu soo dooraa iyo tababaraha markaas jooga ciyaartooyda ku haboon waayo dhinaca spain aan fiiri doonaa ee, barcelona ayaa badisay mar kale oo hadda wax ay ka sarreysaa toddoba dhibcood atletico madrid Eh, real madridna kaalinta saddexaad ayay weli ku jirtaa Eh, adigoo soo koobaya barcelona iyo atletico madrid maxaa laga filin karaa xaguu u xoog siiman doonaa horyaalka eh, xilli ciyaareedkan spain
Eh, barcelona eh, shalay ayay badiyeen way sii dheeraysteen hogaankooda inkastoo markii horeba ay atletic madrid ahayd kooxda kusoo xigtay toddoba dhibcood ayay ka sarreeyaan laakiin kooxda gebi ahaanba meel ah, la dhihi karo tartanka way ka rajargtay waa real madrid oo la dhihi karo waxay yani waa kooxda yani ugu guulaha badan xillina ahayd dalka spain inkastoo ilkalaasikadii lasoo dhaafay barcelona hadda ay kulan dheeraatay isku hor is- iska horimaadkooda marka eh, barcelona waxay u muuqataa koox isu sii caleyma saaraysa horyaalka inkastoo kulan adag ay uu u dhiman yahay iyagii atletico madrid laakiin eh, waxaa la dhihi karaa dadka saadaaliya ciyaaraha ay leeyihiin barca naf- laftigeeda way ku guuleysanaysaa horyaalka waa mahadsantaha cabdulqaadir dhegeystayaal xubinta ciyaaraha oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur iyo cabdulqaadir samakaab intaa ayaan kusoo koobayna cashir codkaasi macaani dhegaystayaasha dhagahooda ku sisiqaya ayaan balqadar kusii daynaynaa waa codka fanaanka maxamed xasan lafoole iyo heesta
jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuxda beerkii wanaha cadaa masallaha dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogola codkale looma ogola Fakale, lomo ogola. Fakale, lomo ogola. Jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay. Jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay. Ubuxda beerkii wanahaa allah masallah dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola afaadi dhibta ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhowntaaye ballanta ila oofisay amaanada dhowntaaye ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanifka ku jeclahay ugu rakase ugu adaanifka ku jeclahay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo
heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegeystayaal kusoo gobolayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur waxaa sidoo kale nagala qayb galay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo bashiir abikar oo dhanka farsamada inoo joogay tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaa idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo